cabdi samed ee wararka naga soo gaaraya dalka itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in qowmiyadda tigreega ay maanta si rasmi ah u guda gashay ololaheeda doorashada oo la hadalhayey bidhihii lasoo dhaafay ololahan ayaa waxaay uga soo horjeedaa kadib markii uu muddo kororsi sameeyey abiy axmed ra-iisul wasaaraha xukuumadda adis ababa tigreegu waxa ay ku dhawaaqeen inay xireen gebi ahaanba xuduudaha iyo waddooyinka soo gala gobolka ay degaan muddo saddex maalmood ah oo dabcan ah xilliga ay doorashadu soconayso ee goortaasoo kadib natiijada lagu dhawaaqi doono maanta waxaa la galay ololaha bilowgiisa iyadoo laakiin doorashada xooggeeda ay bilaabanayso saacadaha soo socda sida ay sheegeen madax ka mida kuwa tigreega hogaamiyaha ee qowmiyaddaasi oo khudbad jeediyey ayaa waxa uu ka jawaabay hadallo hanjabaad aha oo horey uga soo baxay abi axmed iyo qowmiyadda kale ee amxaarada oo khilaaf uu kala dhexeeyo qowmiyaddaasi tigreega hogaamiyahan oo hadal ka jeediyey maqle ayaa waxa uu sheegay isagoo u hanjabayey amxaarada in haddii ay isku dayaan inay soo haweystaan ama ay dhanka ee tigreega ay dhaqdhaqaaq ka muujiyaan inay ku dhici doonto waxyaabo aanay ka soo waaqsan dhulkana ay la jari doonaan sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu sheegay in xukuumadda abi axmed aanay awood u lahayn inay soo farageliso ama ay hakiso doorashada qowmiyadda tigreega hadalkaasi ayaa noqday mid aad saamayn u leh abi axmed dhankiisa waxa uu sheegay inaanu wax ciidan ah u dirayn dhankaasi iyo tigreega isagoo markii hore hanjabaad u jeedinaya haddii ay doorasho ku dhaqaaqaan wuxuu yidhi halkii aan ciidan ama hub u diri lahayn waxaa ka wanaagsan inaan u dirno waxyaabaha afka lagu xirto ee laga hortago cudurka corona tan oo dadka siyaasiyiintu ay sheegayaan inay caddaynayso in abi axmed uu aad uga baqday ee qowmiyaddaas tigreega oo isku diyaarisay inay dagaal la gasho dowladda itoobiya lama oga doorashada iyo waxa ka soo bixi doona waxay ku dooranayaan madaxweyne deegaankooda ah tani waxay muujinaysaa in itoobiya ay sii kala daadanayso oo ay u sii kala burburayso dowlad goboleedyo sidaba iyadu ay haatan ku wado dalka soomaaliya tigreeg ee waxaa ku sugan dad ajaanib ah oo ka socda waddamada reer galbeedka ah kuwaasoo lagu sheegay kormeerayaal la soconaya doorashada iyo sida ay u dhacayso waxaa kaloo oo sii joogayba maalmahan weriyaal ee sidoo kale ka socda waddamadaas laakiin abi axmed waxa uu xabsiga u taxaabay ku dhowaad labaatan weriye oo oo ka ambabaxayey magaalada ajiis ababa saacadihii lasoo dhaafay gaar ahaan garoonka diyaaradaha si ay u soo tabiyaan wararka la xiriira doorashada qowmiyaddaasi tigreega dadka itoobiyaanka ah oo dhan waxay isha ku hayaan telefishinada waxaana ay daneynayaan inay aad ula socdaan waxa ka socda dhulka ee qowmiyadda tigreega wixii ku soo kordha ee warar ah dhegeystayaasha waan la socodsiin doonnaa insha allah